إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka mandheer ah oo ka mid a dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya qarax khasaare dhaliyey ayaa gudaha magaalada baydhabo waxaa lagula eegtay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed maleeshiya taabacsan dowladda federaalka ah oo ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya dayac ay ku samaysay dowladda federaalka iyo xaalad jahawareer ah oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa fariin hanjabaada u diray kooxda t b l f ee ku sugan gobolka tigreega qoysas ku nool xaafadda siinay ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay kala kulmayaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubno ganacsato sheeganaya dab xooggan ayaa maalintii afaraad ka socda gobollo ka tirsan dalka maraykanka warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saxaabiga muscab ibnu cumayr oo ahaa safiirkii ugu horreeyey ee islaamka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan shanta bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada kenya ka soo gaaray weerar qaraxa oo rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidamada kenyaatiga ugu dhigeen inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo sidoo kale deegaanka ceelgoolij oo ka tirsan gobolka mandheera qaraxa ayaa wuxuu haleelay gaari motobiish ah oo ay la socdeen askarta kenyaatiga inta la xaqiijiyey toddoba askari oo kenyaati ah ayaa ku naf waayay qaraxan halka sidoo kalena ay saddex iyo toban kale oo isla kenyaatiga ku dhaawacmeen gaarigii mootobiishka ah ee uu qaraxu haleelay ayaana gebi ahaanba halkaa ku gubtay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal khasaare dhaliyey waxa ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari oo saddex ka mid ah uu dhaawacoodu yahay mid garaab ah mid ka mid a askarta qaraxaas ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa shiingiyo maxamey wardi maleeshiya taabacsan dowladda federaalka oo ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya dayac ay ku samaysay dowladda federaalka iyo xaalad jahawareer ah oo ay ku jiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar waxaa marba marka ka dambeysay sotoriya qayladhaanta ka soo yeeraysa maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah maleeshiyaadkan oo ku sugan mid ka mid ah furiimaha gobolka ee ku yaala agaga u dhow dhulka deexda ah ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dayax fara badan oo ay ku samaysay dowladda federaalka mid ka mid ah maleeshiyaadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warmay dhibaatooyinka ay la kulmayaan wuxuuna sheegay inaysan haysin rasaas gaadiid iyo hub culus oo ay ku dagaalamaan saraakiisha dowladda federaalk ayuu ku eeday inay ka qaban taleefanada isagoo xaqiijiyay inay ku jiraan xaalad jihowareer ah wax daryeel caafimaad ahna aysan haysan
annaga xaggayna yow wax ka yihiin ma fahmi karo ma fahmi karo xasanaan xagga xagga waxaa naga jirtaniyo garabla-aan ahaa jirtaniyo ma fahmi marka ciidankan degmada dhooban aniga wax laga dhigi doono aniga ma garanayo waxay noo raba inaan la yaabanayo marka mi hore dad meel ujeedaan meel ay ka jeeda aan nahay aan nahay oo iska dambadoora laakiin hadda lambarkaad ma wacdaba oo hadda amba maamul oo kale ka wacdo amba ninka layidhaa saraakiisha dowladda oo kale ka wacdo fadlan lambarkaad wacdo lama qabanayo wayba tabashaday qabaan waxaa kamid ah gaadiidka ma haystaan gaadiiday isugu kala gooshaan ma haystaan daawo ma haystaan marka saaxab risaasii ku dagaalama mid ay hidore suuqa geyayaan waay mane marka hub culus lama siin si kastaba haatee walaacan soo wajahay maleeshiyaadkan ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta badan ay la wareegeen deegaanyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoona muddooyinkii dambe sare u qaaday weerarada ka dhanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa fariin hanjabaada ah u diray kooxda t b l f ee ku sugan gobolka tigreega farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ayaa waxa uu digniintii u dambeysay u diray kooxda t b l f ee ku xoogan gobolka tigree isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka etoobiya ayuu abiy axmed sheegay in haddii kooxda t b l f ay mar kale dagaal bilowdo aysan ka dhiifi doonin waxaan dhibaato ka ahayn islamarkaana aysan jirin cid u soo gurmanayso waxa uu intaas ku daray in dowladda eritreya ay ballanqaadyo been ah u samaynayso kooxda t b l f haddii ay kooxduna ku siranto ay iyadu ku rogman doonto sida uu hadalka u dhigay hanjabaaddan abiy axmed ee ku wajahan t b l f ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayadii u dambeeyey ay jabhaddani kordhiyeen weerarada ay kaga soo horjeedo maamulka etoobiya ee gobolka tigrey haddaba ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo hoggaanka t b l f ayaa marba marka xigta hawada isu marinaya fariimo hanjabaad ah oo mid walba ka kale awooddiisa ugu muujinayo gobolka tigrey ayaa xudun u ah xiisado dagaal oo in muddo ah soo jiitamayay kaas oo u dhexeeya t b l f oo garabka helaysa eritreya iyo dowladda etoobiya oo dhinac ah waxaana walaac laga muujinayaa in etoobiya iyo eritreya uu dagaal hor leh ka dhex qarxo qoysas ku nool xaafadda siinaai ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay kala kulmayaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubno ganacsata sheeganaya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan
qoysaskan oo ku nool xaafadda siinaai ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay sheegeen inuu kula kacayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xubno ganacsato ah oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin qoyska madaxweynaha qoysaskan ayaa sheegay in loo soo bandhigay amaro iyo warqado la sheegay inuu saxiixay xasan sheekh maxamuud kuwaas oo lagu farayo inay guryahooda ka guuraan waxayna xuseen in xubno ganacsato ah ay sheeganayaan milkiyadda dhulka oo ay in muddo ah degan yihiin guryahoodaa loogu yimid asaay waxay taagan tahay iiga guur lacagaan wataahe waa gadahaahe iiga guur haddaan raadinnay raadkoodii ee aan nidhi xaggaad ka keenteen warqadaanna waxayna hoos geysay guryaha madaxweynaha qaar ka mid a waxay hadda wax ku raadaayaanuna waa saxiix ka yimid madaxweynaha say ayagu noo sheegeen waxaan leenahay dhulkayna hana la siiyo annagaa deggan soddon iyo shan sanaan deggannahay dhulkayna aan deggannahay dalaaleynta ganacsatada ah ee baasashubayaasha ah ee guryahayna noo garaacaya ee haddaan nidhaahdo aan ku dhajinno gadaalnya u jeesan magacaaga noogu cagajuglayhaaya cabashaan nahay dhib baa waxaa nagu haaya dad dallaaliyeen ah oo marwada madaxweynaha ku hoos gambanaya ayaa cabasho ka nahay herna ma harsanno cawana ma hoyano waxaan u hoya weynaa gurigii madaxweynaha ayaa nagula cagajugleeyu haayaa waxaan qaada karnana maahin si kastaba ahaatee xasan sheekh maxamuud wuxuu sii wadaa barakicinta iyo dhulboobka uu ka wado magaalada muqdisho markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa saxaabiga musab ibnu cumayr oo ahaa safiirkii ugu horreeyey ee islaamka waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah
waa saxaabi ka mid ah saabiqiintii ku soo hormaray islaamka islamarkaana garab istaagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u hijrooday dhulka xabashida kadibna almadiina isagoona noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka haddaba kumuu ahaa saxaabigaas jaliilka ah كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب يذكر الله ويتلو كل آيات الكتاب كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب مسعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القريشي wuxuu qiyaastii soddon iyo toddoba sano ama soddon iyo siddeed sano ka hor hijiradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku dhashay magaalada maka almukarama wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh laba waalid oo dhaqaale allah ugu nimceeyey ayaana dhalay dhallinyarada asaagiisana wuxuu uga socnaa labiska badan quruxda iyo dhaqaalaha markii ay maka martigelisay risaaladii towxiidka uu allah u soo dhiibay nebigii haashimiga ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu muscab binu cumeer radiallahu canhu ka mid noqday dhallinyaradii ugu horreeyey ee soo gala diinta islaamka si qarsoodiyahan ugu kulmi jiray gurigii amniga al arqam binul arqam radiallaahu canhu wuxuu ehelkiisa ka qariyey islaamnimadiisa goor dambe ayaa se la arkay isagoo dukanaya kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo hase ahaatee wuu sabray tusaalena wuxuu u noqday muuminka saabirka ah ee ixtisaabsanaya الحرص يدعو بدعاء مستجاب رب هب لي منك فضلا رب وامنحني الثواب رب هب لي منك فضلا markii uu ka soo noqday dhulka xabashida oo uu hijro u aaday wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u doortay musab bin cumeyr inuu aado magaalada almadiina si uu diinta islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay towxiidka sidaasi ayuunu ku noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka howsha erganimada ee loo soo diray muscab wuxuu sidii ugu wanaagsaneed ugu matalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer madiine ah soo galaan diinta islaamka mid ka mid a qisaadka ka tarjumaya degenaanta muscab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhallinyaro reer madiine ah baraya diinta islaamka u yimid usayd bin xudeer oo ahaa ugaaskii reer bani cabdilaashal oo reer oos ahaa isagoo caraysan ayuu usayd wuxuu ku amray muscab bin cumayr inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay hase ahaatee muscab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yidhi bal ka waran haddii aad waxyarna la fadhiisato kadibna dhegaysato waxa aan sheegayno haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan deggan cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa usheed oo ahaa ugaas garqawato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii ku soo dhammaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateynka soona galay safka muslimiinta
ويقول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامات الوصول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامات dadaaladii muscab bin cumeyr radiallaahu canhu ayaa u gogol xaaray in madiino noqoto daartii hijrada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu muscab sii labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii beder oo ay muslimiintu ku soo hoyeen guulo waaweyn wuxuu muscab bin cumeyr radiallaahu canhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faaloota قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة ذو qhaswadii uxud oo ay ahayd maalin adag wuxuu musab ka mid ahaa saxaabadii xaadiray dhacdadaas isagoona allah ku sharfay inuu ka mid noqdo raggii dhiigooda ka horgudbayay suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo ay ka difaaceen gaaladii qureysheed dhaawacyo daran oo ka soo gaaray difaacii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga muscab bin cumeyr radiallaahu canhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada uxud ee toddobaatanka saxaabi ahaa sidaasi ayaana ku soo dhammaatay noloshii muscab bin cumeer binu haashim bin cabdimanaaf al qurayshi oo isugu jirtay sabir hijro iyo jihaad allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu rasuulku ka markhaati kacayay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen allaha casa wajalla
مصعب العزمات يا أسد الشرى شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأمجاد رحة مودعا warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dab xooggan ayaa maalintii afaraad ka socdaa gobollo ka tirsan dalka maraykanka dalka maraykanka gaar ahaan gobolka californiya ayaa wajahaya mid ka mid a masiibooyinkii uga adkaa ee soo mara sanadkan laba kun shan iyo labaatanka kadib markii uu dab xooggan ka kacay dhulbeereed ballaaran oo ku yaala bartamaha gobolka kaas oo ka dhashay heerkulka sarreeya ee ka jira gobolkaas afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dabkan ayaa baabiiyey in ka badan laba boqol oo kilomitir oo laba jibaaran sawirro laga qaaday goobaha uu dabku ka socdo ayaa muujinaya uuro madow oo cirka isku shareertay taas oo ka markhaati kacaysa baaxadda ah uu la egyahay dabkan dhacdadan ayaa imaanaysa kadib markii sidan oo kale dab kale oo xooggan maalmihii lasoo dhaafay uu ka kacay qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolka californiya taas oo cabsi gelisay dadka ku nool deegaanada ka dhowdhow goobaha uu dabku ka kacay waddanka maraykanka ayaa wajahaya musiibooyin rabaani ah iyadoo wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya dalka maraykanka ay sheegayaan in daadad xooggan oo ku dhuftay gobolka texas ay ku dhinteen tobannaan ruux halka kuwo kalena lala yahay warkii oo ad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa